keliya waxaan kasoo horjeedaa dalkan inay ka dhacdo doorasho aan xalaal ahayn waxaan kasoo horjeedaa inay ka dhacdo doorasho boob ah waxaan kasoo horjeedaa doorasho inay ka dhacdo eh, askar meel inta la geeyey ay codeeyaan ama xildhibaano xoog lagu soo xusho waxaan u taaganahay kow inay oo aan ogolahay in dalka ay ka dhacdo eh, inkastoon doorasho qof iyo cod aan la gaarin weli inay ka dhacdo doorasho dadkoo dhan isla wada ogol yihiin Eh, oo si cadaalad ah oo xor ah ku dhaca Eh, waxaan aada maqlaysid oo laysku hayshaysta wax kale maahan waxay tahay ma doorasho cadaalad aha dalka laga qabanayaa mise doorasho boob aha dalka laga qabanayaa taas. maxaa aniga u taaganahay aniga waxaan u taaganahay in la helo soomaaliya xor ah oo nabad ah boqolkiiba boqol oo ciidan shaqaynaya leh oo dhallinyarada soomaaliyeed gabdho iyo wiilal ay hoggaan u yihiin soomaaliya leh dastuur dhammaystiran oo dadka soomaaliyeed ay iyagu wada leeyihiin soomaaliya leh dhaqaale dadka soomaaliyeed noloshooda wax looga bedeli karo dhinac caafimaad dhinac bulsho dhinac waxbarasho dhinac shaqo abuur oo iskuullo iyo isbitaallo iyo jidad iyo bundooyin lagu dhisi karo waxaan rabaa soomaaliya asxaab siyaasadeed laga hirgeliyo si gabdhaha iyo wiilasha qolkan ku jira ay mustaqbalka noqdaan dadkii wax dooran lahaa isna dooran lahaa soomaaliya cadaaladeeda aan digreeto lagu saxiixayn laakiin cadaalad heshiis lagu yahay ay jirto soomaaliya wiilasha iyo gabdhaha halkan ku jira ay u siman yihiin khayraadkooda iyo shaqadooda oo shaqaalintoodu ay ku salaysan tahay cilmi iyo qofkee u habboon oo ay jiraan nidaam hay-adeed oo dadka soomaaliyeed kala hufa waxaan u taaganahay soomaaliya adduunyadu ay ula dhaqanto waddan xor ah ku salaysan heshiisyo labadaas waddan ka dhexeeya oo danahooda ku salaysan oo danta dadka soomaaliyeed eh, lagu matalo Eh, ugu dambeyntii waxaan u taaganahay soomaaliya ilaalisa dhaqanka eh, iyo taariikhda ummadda soomaaliyeed